halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhegaysataan mowjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobankii ko iyo soddonka mitrban f m yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa isniin shan iyo labaatanka bisha maaj sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa wada jiralkan idinkaga soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah dadka gobolka owdal oo muddo ka cabanaya cadaalad darri ay ka tabanayaan garsoorka iyo maxkamadaha somalilan qof waxaa laga yaabaa inuu ka cabanayo madaxda gobolka ee garsoorka dad waxaa laga yaabaa dacwadahoodiiyo fulinta soco weyday inay ka cabanayeen daadka qaarna waxay ka cabanayaan tusaale ahaan inay dacwaddii la dhaqaajiyo oo la dhegaysto garna go-aanna laga soo saaro iyagana waaba sababtan u nimi gobolka waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan baaristii muller oo weysay caddeemo ku aadan tuhunkii xiriirka ruushka iyo doorashadii trump ee labada kun lix iyo tobankii hase yeeshee aan beri yeelin madaxweyne trump
nuxurka ugu weyn wuxuu ahaa laba qodob oo waa midimidan ah ruushka iyo ololihii donald trump intay isu tageen iyagoo wada socda uma heshiin inay doorashada u xadaan isaga oo dhankiisa u xagliyaan arrintaas waa arrinta collusionka la yidhaahda ama wada shaqaynta la tuhmayay inay dhex martay waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan hay-adda unisef oo sheegtay in boqolaal kun oo caruur ah ay dhibaato ka soo gaartay duufaanta idaai ee ku dhufatay koonfurta qaaradda afrika qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka dembi baaraha gaarka ah ee faragelinta ruushka roberto muller ayaa sheegay in madaxweyne trump ama qof ka mida ololihiisa doorashada inaanu xiriir mucamareed uusan la yeelan faragelintii ruushka ee doorashadii madaxtinimada ee labadii kun iyo lix iyo tobanka sida lagu sheegay qoraal ka kooban afar bog oo lagu soo koobay natiijada baaritaankaasi oo uu shalay sii daayay xer ilaaliyaha guud ee maraykanka william barr balse su-aasha ku aadan haddii trump uu isku dayey inuu hor istaago cadaaladda isagoo faragelinaya ama isku dayaya inuu farageliyo baaritaanka muller ayaa warbixinta aan lagu sheegay in aysan kala caddayn inuu madaxweynuhu dembi galay ama uu beri yahay william barr ayaa sii daayay xog koobaysa baaritaankan oo socday muddo laba iyo labaatan bilood ah iyadoo la baarayay eedaha ku saabsan in ololaha trump uu gacan ku siiyey ruushka inay farageliyaan ololihii doorashada ee labadii kun iyo lix iyo tobanka si trump uu ugu guuleysto
koox caalamiya oo gargaarka ka shaqaysa ayaa sheegtay in siddeediyo konton kiis oo cusub oo cudurka iboolaha ah laga helay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo toddobaadkii tegey waxaana tiradina ay noqonaysaa tii u badnayd ee muddo toddobaad ah lasoo wariyo sannadkan hay-adda i r c ayaa sheegtay in tirada saxda ah ay intaasi ka badan karto iyadoo ay ugu wacan tahay in dadku aysan soo sheegin kiisas dhacay sababo la xiriira aaminaaddarri iyo ammaan xumo hay-addan ayaa intaasi ku dartay in tirada dadka ilaa iyo hadda la xaqiijiyey inuu cudurkaasi soo ritay ay ka badan tahay kun qof uuna sii socon karo faafista cudurkanna ay sii jiri karto sannad kale hay-addan ayaa sheegtay inay ahayd toddoba bilood kadib markii uu dilaacay cudurkan in tiradu ay hoos u dhacdo oo aysan kordhin hay-adda waxay sheegtay in arintan aysan in arrintan ay astaan u tahay inkastoo dadaal xoog la la geliyey ama lagu bixiyey sidii loo xakameyn lahaa cudurka in haddana joogsigii faafistiisa aysan fari ka qodnayn
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington gobolka owdal ee somalilan waxaa in muddo ah ka jiray cabasho kasoo yeeraysay dadka gobolka taasoo ku aadan dhinaca garsoorka iyo maxkamadaha gudoomiyaha maxkamadda sare somalilan aadan xaaji cali iyo xubno kale oo ka tirsan guddiga cadaaladda ayaa labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ku sugnaa gobolkaasi si ay cabashadan usoo eegaan wariyaha v o eda haashim good ayaa warbixintan kasoo diray magaalada boorama gudoomiyaha maxkamadda sare ee somalilan aadan xaaji cali iyo xubno kale oo ka tirsan guddiga cadaaladda oo muddooyinkan ku sugnaa gobolka awdal iyo gobollo kale oo ka tirsan galbeedka somalilan ayaan ka waraystay cabashada la xidhiidha dhanka garsoorka iyo dacwadaha taagan ee maxkamaduhu ka karnaqeen ee aan fulin ugu horraynsi waxaan weydiiyey guddoomiye aadan cabashooyinka ugu badan ee dadweynuhu uula imanayeen muddadii ay ku sugnaayeen gobolkan
waynu iyaga laftooda way kala qaybsanayno qof waxaa laga yaabaa inuu ka cabanayo madaxda gobolka ee garsoorka marka iyagana iyagoo adiga arkaaye nala fadhiya ayaanu meesha ku xalinaynay dad waxaa laga yaabaa dacwadahooda iyo fulinta soco weyday inay ka cabanayeen iyagana waanu ururinoo xal baanu ka gaadhnay daadka qaarna waxay ka cabanayaan tusaale ahaan inay dacwadii la dhaqaajiyo oo la dhagaysto garna go-aana laga soo saaro iyagana waaba sababtaan u nimi gobolka sababtaanu hargeysa uga soo guurnay in la dedejiyo lagu dhagaysta halkan lagaga dhawaaqo marka iyagana xoog bay wax iskaga bedeleen dadka qaarna waxay ka cabanayaan xuquuqo kaloon maxkamadaaba la xidhiidhinba oo dadkeenu sharciga ma yaqaanaan inta badan la taliyaa sharci ma helaan marka kuwaana waan la talinaa oo waxaan ku nahay halkaa mara halkaa mara saa yeela maxkamadiidii kagama jirto arrinkaasaa yeela maadaamaanaynu dacwadba uhaynba maxkamadba kaga jirinba cid caawisan ay laayihiin way noo yimaadaan waa muwaadiniinteedii wixii talaan siinka noon siinaa waxaa kaloo nagu tilmaamnaayo runtii si dhow noola shaqaynayay qareenada liigaleerkaa ee halkaa iminka fadhiya ee qeybta saddexaadna waxay ahaayeen dad dadkooda xidhan yihiin oo markaa ama rafcaanadii ka dhaceen ama intuu xadhiggii ka dhammaaday maxay haydey xuquuq badani lagu leeyay ama intuu xadhigu ka dhammaaday ganaaxyo lagu leeyay markaa wixii ganaax lagu lahaa ee iska bixin kari waayey bilaa dhaqaala ahaa niid ahaa baahan oo haddaanu ka qaadno waanu kasii dayno waad yaarkahaya xabsiga shalitoo leh dad badanoo ganaax loo haystaa laga sii daayey maxay hayday kuwii xuquuq badani loo haystay xadhigooda ka dhammaadayna heshiisyaanu u kala qornay si aanay xabsiga ugu baabiin dadka rafcaanadu ka dhaceen aan garanayn markii hore ee aan garanaynin ee aan looyar haysan iyagana wixii u qalme ee sharciga iyo broceduurka waafaqsan rafcaanadii baanu wada u jadiidinay si iyaguna isu difaacaan nasiibkooda uga qaadaan marka qeyb ka mid oo ciqaabtiina qaybahaasay u kala badnaayeen waxaa jira xabsiga waanu booqanay dadka xanuunsanayaanu eegnay hadday jiraan dadaan kusii jiri karin baanu eegnay caruurtaanu eegnay saldhigyadaanu iyagana tagnaanu soo marnay saaka dhammaan maxaabiista kuxineyd baanu eegnay waanu la hadalnay booliiska si fiican baanu u eegnay wax allo wixii aan looyar haysan looyar ha loo qabtaanu ku nidhi marka ciqaabtana qaybahaasay u badnaayeen oo iyagana dad badan baan xabsiyada kasii daynayo ama ganaax lagu lahaa awoodi kari waayey ama madani oo loo kala heshiisiiyey ama rafcaan ka dhacay aanu rafcaanadii u jadiidinay markaa qaybahaas iyaguna u badnaayeen inta badan dadweynaha somalilan ee dacwaduhu kaga jiraan maxkamadaha waxay ka siman yihiin dhanka cabashada kuwooda maxkamaduhu ka garnaqaan dacwadahooga ee aan helin fulinta arrimaha sababa fulinla-aanta go'aamada ka soo baxa maxkamadaha oo aan guddoomiye aadan xaaji cali wax ka weydiiyey wuxuu ku jawaabay dacwadaha horta ugu badan ee fulintu ay taagan yihiin maaha nooc kasta dhulkay u badan yihin dhulkana waddanka oo dhan bay dhibaata ka taagantahay oo dee dhulkii ummaddu lahayd ayay dadku boobeen markaa nin baa doonaya laba boqol oo hictar in loo fuliyo malaayiin qof oo kaloo meesha deganaana way ku haystaan markaa booliiskuna la yaab male markan la fulinayana maaha arrin baqashaa maaha iyo fulilaan maaha securitygaa loo baqaya qof le laba boqol oo mayl lay fuliyo iyo intaas oo qof oo baahan oo deegaan ahaa ama xoola ku haystay ama ku noolaa ama baliya kulaa ama ceelal oo leh ma dhulkii ilaahay baa loo fulinaya hebel horta dhulkuu badan yahi dhulkuna waa sababtaan ku sheeg waa dhulkii qaranka ee markii dowladdu itaalkeedu yaraaday la boobayde waxa kale fulintu way socotaa laakiin maanta booliiska waanu la shirnay arrimahaanu kala hadalay bay ka mid ahayd in fulinta la xoojiyo dowladnimadu waa fulinta markaa in fulinta la xoojiyo dhulka wixii ka fulaya in la socodsiiyo dacwadaha kaleo dhan in la fuliyo marka waa arrimahaanu xoogga u saarnay sababtaanu booliiska u arkaynayba fulintaa ka mid ahayd haashim sheekh cumar good v o a boorama
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo toos idin kaga imaanaysa magaalada washington xeraalyaha guud ee maraykanka ayaa shalay oo axad ahayd sii daayey xog soo koobaysa baaritaankii labada sano ku dhowaad uu waday dembi baaraha gaarka ah robert muller taasoo ku sheegay in madaxweyne trump odhalihiisii doorashada ama qof kale oo xiriirla leh uusan ku lug lahayn mu'amaradii ruushka ee faragelinta doorashadii madaxtinimada ee labada kun lix iyo tobanka balse su-aasha ku saabsan haddii uu trump isku dayay inuu u gafo cadaaladda isagoo faragelinaya baaristii muller waxa uu sheegay xeerlaaliyaha barr in aanay warbixintu ku soo gabagaboobin inuu madaxweynuhu dembi galay sidoo kalena ma aysan beri yeelin madaxweynaha wariyaha v oda michael bowman ayaa warbixintan inoo diyaariyey falastiin axmed imaano stuudiyaha igu wehelisa ayaana soo koobaysa
doodu hadda waxay ka bilaabanaysaa sidii dadka maraykanka loogu soo gudbin lahaa warbixinta muller si buuxda ama qayb ahaan baaritaankan ayaa ahaa mid khatar geliyey madaxweynenimada madaxweyne trump ayaa kadib markii ay warbixintani soo baxday waxa uu sheegay
ma jirin wax mu'amarada waxay ahayd mid been abuura waxay ahayd mid indhasarcaada lama aanan falgelin ruushka natiijada baaritaankan ayaa dad badani u arkaan mid guul u ah dadka maraykanka oo hadda uu ka dega culays iyo shaki ay ka qabeen in dimuquraadiyadoodii la gacmogacmeeyey cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha maraykanka iyo caalamka ayaan weydiiyey waxyaabihii ku qornaa afartan bog ee lagu soo koobay warbixintii robert muller uu u gudbiyey xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka william barr
afarta bog horta waxa weeye waa waxaa la soo gaabiyey oo waxyaabo aan badnayn laga soo qaatay riboodkii labada sano socotay marka nuxurka ugu weyn wuxuu ahaa laba qodob waa midimidan ah ruushka iyo ololihii donald trump intay isu tageen iyagoo wada socda uma heshiin inay doorashada u xadaan isaga oo dhankiisa u xagliyaan arrintaas waa arrinta collusionka la yidhaahda ama wada shaqaynta la tuhmayey inay dhex martay ruushka iyo ololihii donald trump marka qodobka koowaad oo ay ka hadlayso oo ugu muhiimsan waxay u sheegaysaa kongareeska ku wargelinaysaa arrintaas baaritaan dheer kadib waxaan soo ogaanay inaanay arrintaasi waxba ka jirin qodobka labaadna waxa weeye tala uu soo jeediyey ninkii muller oo baaritaanka waday oo uu ku odrhanayo madaxweynuhu isma hortaagin sharciga oo waa arrintan loo yaqaano obstruction of justice saasoy tahayna buu leeyahay ma xaqiijin karo in arrintaas haddana ay ka baxsan tahay inuusan ishortaagin marka waxaad moodaa meeshaas weeye meesha uu ka jiro iska horimaadka ama khilaafka ah madaxweynuhu sharciga ma is-hortaagay oo baaritaanka iyo waxyaabihii la waday ma is-hortaagay mise maya waxaa la rabay inuu yidhaahdo maya halkaas wax dembiga kuma u lahaa ma u dhihina wuxuu abuuray hadallo iskhilaafsan oo gebagabada baaritaankan ayaa dadku waxyaabo kala duwan ay ka filayeen murshid baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaan weydiiyey waxyaabaha uu is leeyahay layaab ayay ahaayeen oo warbixintan lasoo gebagabeeyey kasoo muuqday
dhinac marka laga eego way ku ahayd oo waxaa in badan laga dhaadhicinayay laba sano dadka maraykanka in madaxweyne trump uu lalahaa xidhiidh gooni ah dowladda ruushka si ay u farageliyaan doorashadii labadii labaiyo kun iyo lix iyo tobankii marka maadaama dadka aada arrintaa loogu celceliyey waxay rumaysnaayeen in uu riboortkan uu soo saaray bob muller in mataqaana arrintaa uu xaqiijin doono laakiin waxaad moodaa in runtii dad fara badaan arrintaasi ay layaab ku noqotay riboortkiina uu soo saaray in ay ku hadda yani qodobka ugu weyn uu ahaa in aysan jirin wax xidhiid ah oo ka dhexeeyey amase wada shaqayn ka dhexaysay madaxweyne trump iyo dowladda ruushka aysan jirin taasaa caddaatay wixii kale laakiin ku jira kale waa wax laga dooda baaritaankii uu waday muddada ku dhow labada sano oo dhammaystiran waxa uu robert muller gacanta u geliyey xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka william barr oo isagu leh awoodda ugu dambaysa ee warbixintan iyo cidda lala wadaagayo iyo weliba qaabka loola wadaagaya koongareeska iyo shacabka maraykankaba mudanayaasha dimuquraadiga ayaa durbo arrintan ka hadlay jack shumer hogaamiyaha dimuquraadiga ee laga tiro badan yahay ee aqalka sanadka ayaa waxa uu yiri
mas-uuliyad ayaa ka saara master barr inuu warbixintan oo buuxda uu soo bandhigo islamarkaana xogaha qoran ee weheliya iyo waxyaabihii la helay ee xoga ah uu koongareeska la wadaago sidoo kale aadam shiif oo ka mid a xubnaha dimuquraadiga ee koongareeska oo la hadlayay barnaamijka this week ee telefishinka a b c ayaa isna waxa uu yiri
ha u malayn inaad warbixintani aasi kartid waa mid muhiim ah in warbixintan laga dhigo mid furan oo dadku ay daalacan karaan waxaa kaloo ay su-aali ka taagan tahay sida laga yeelayo warbixintan uu soo gudbiyey muller iyo inta ay la ekaan doonto xogta loo ogolaan doono shacabku inay ogaadaan cabdikhafaar cabdi wardheere ayaan weydiiyey waxyaabaha laga fili karo warbixintan in mustaqbalka dhow ay soo gudbiso in horta kow riboortkii lasoo helo riboortkii lama hayo laba sano iyo intaasayo oo milyan baa lagu kharash gareeyey afartaa safxadood baana laga hayaa marka halkaas iyadana waxa weeye qodobka koowaad tallaabada koowaad oo koongareesku qaadayo waxa weeye dimuqraadi iyo jamhuuriba ay isku raacsan yihiin bal horta riboortkii oo ugu faahfaahsan wixii aan dalka qarsoodi u ahayn in banaanka lasoo dhigo taasi waa midda koowaad midda labaadna waxa weeye in koongareesku uu kasal gaaro oo xaqiiqdeeda uu soo ogaado xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa iyaguna aragtidooda ka dhiibtay warbixintan uu u soo gudbiyey xeer ilaalyaha guud ee maraykanka ee soo koobaysa baaritaankii muller jim jordan oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga isagoo la hadlayay barnaamijka this week ee telefishinka a b c na waxa uu yiri
maantada la joogo ma jirto hal caddayn oo muujinaysa wax xiriira oo faragelin iyo mu'amarada oo ka dhexeeyey ololihii madaxtinimada madaxweyne trump iyo ruushka oo isku dayayey inay farageliyaan doorashada mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ayaa codsanaya arrintan inay noqoto mid furan oo qof walba oo maraykana uu helo xogta baaritaankan soo gabagabooba ee muller murshid baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa qaba in qaabka loo soo bandhigayo warbixintan ay noqon doonto mid gaari doonto ilaa maxkamadda ugu sarreysa ee dalkan maraykanka oo aanay sahlanaan doonin in si sahlan go-aan looga gaaro waxay u ekaan doontaa inay codsan doonaan aqalka hoose oo aqalka wakiilada ee maraykanka ee house of representativeska oo dimuqraadiga xukumaan inay subiina u diri doonaan baa suurtagal ah attorney general xeraalyaha guud ee maraykanka subiinadaas yacni awood ay u leeyihiin inay kaga dalbadaan taana xeraalyaha guud uu ka cudur daaran karaa kadibna maxkamad bay tegi doontaa si ay u egtahay in arrintan waxaa lagu xallin doonaa maxkamadaha maraykanka maalmaha soo socda ayaa la arki doonaa sida ay arrintani u maareeyaan xubnaha dimuqraadiga iyo waaxda cadaaladda oo ninka ugu sarreeya william barr uu hadda gacanta ku hayo baaritaankii soo gabagaboobay ee muddada socday ee robert muller
aad baad mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay
subax wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan madaxweynayaasha dalalka masar iyo jordan iyo ra-iisul wasaaraha ciraaq cabdulfataax al siisi kin cabdallah iyo caadil cabdulmahdi ayaa axaddii shalay ahayd shir saddex geesooda waxay ku yeesheen magaalada qaahira iyagoo kaga hadlayay dhaqaalaha ganacsiga iskaashiga dalalkaasi in ay ka yeeshaan guud ahaan xaaladda bariga dhexe wariyaha v o eda xuseen cismaan saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray qaahira
hogaamiyaasha dowladaha masar ciraaqa iyo jordan oo shir madaxeed ku yeeshay magaaladan qaahira ayaa ka wada xaajooday xiriirka saddexda dal iyo xiisadaha ka allowsan qaar ka mid ah dalalka carabta cabdulfataax asiisiga masar boqor cabdalaha jordan iyo ra-iisul wasaaraha ciraaq caadil cabdulmahdi ayaa kulankooda ku falanqeeyey muhiimadda ay leedahay dagaalka ka dhanka argagixisada xiisadaha ka allowsan dalalka suuriya yeman iyo libiya iyo guud ahaan bariga dhexe war murtiyeed ka soo baxay shirka ay yeesheen hogaamiyaasha dalalka masar ciraaq iyo jordan ayaa lagu sheegay in dowladahaasi ay isku raaceen sidii ay isaga kaashan lahaayeen dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo sidii loo joojin lahaa maalgelinta ay helaan kooxaha argagixisada bayaanka ka soo baxay shir madaxeedka dowladaha masar ciraaq iyo jordan ayaa lagu sheegay inay dadaal badan ku bixinayaan sidii xal loogu heli lahaa qadiyadda falastiin iyo guud ahaan xiisadaha ka ogan dalalka carabta sidoo kale hogaamiyaasha dalalkaasi ayaa isku raacay xoojinta xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya iyo weliba in ay yeeshaan iskaashi dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha xukuumadaha qaahira camaan iyo bakhdaad hogaamiyaasha dalalka masar ciraaq iyo jordan ayaa isku waafaqay sidii loo dhisi lahaa guddi isku dhaf ah oo ka shaqeeya iskaashiga dhinacyada siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha ayaa lagu yiri war murtiyeed ka soo baxay shir madaxeedka ay yeesheen cabdulfataax asiisiga masar boqor cabdalaha jordan iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi ciraaq xeleerayaasha dalalka carabta iyo bariga dhexe ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay shir madaxeedka ay yeesheen madaxda dowladaha ciraaq masar iyo jordan haddaba cabdi yaasiin yoola oo ah saxafi ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey siduu u arko shirka ay yeesheenna hogaamiyaasha dalalkaasi shirkan ay yeesheen hogaamiyaasha jordan ciraaq iyo masar ay ku yeesheen gudaha dalkani masar waxaa la odhan karaa waxaa xilligan kusoo beegay isbahaysi ay rabaan dalal kale inay ka yeeshaan arrimaha dhaqaalaha siyaasadda iyo amniga maadaama uu mantaqadan bariga bariga dhexe ay degenaansho la-aan siyaasadeed ka jirto ma markaa waxay rabaan waddamadani inay rabaan inay yeeshaan yacni isu soo dhowaasho sidii hore ka duwan oo kaasoo u dhigma ka ay leeyihiin waddamada khaliidka sida sacuudiga iyo imaaraadka iyo baxrayn oo kaleyo waddamadani waxay xoogga saarayeen oo ay rabaan inay iskaashi ay ka yeeshaan sida dhaqaalaha amniga iyo siyaafadda iyo ka duulaya yacni saamaynta sii kordhaysa ay iiraan ay ku leedahay mantaqada bariga dhexe dhaqaalaha oo kale siyaasadda amniga marka waxay dad badani ay oo waxay dalal badani ay oo ilgaara waxay ku hayaan isbahaysigan cusub saddex geesoodka ee ku soo kordhay saaxadda siyaasadda dowladaha carabta shir madaxeedka hogaamiyaasha masar ciraaq iyo jordan ayaa imaanaya xilli xiisado iyo khalalaaso ay ka jiraan dalalka carabta iyo bariga dhexe islamarkaasina shucuubta iyo madaxda carabta si weyn ay u diideen hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dalkaasi maraykanka donald trump oo sheegay in buuraha golan haitis ay ka tirsan yihiin dalkaasi israa'iil xuseen saxnuuni v o a kahira
hay-adda badbaadada caruurta ee qaramada midoobey ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo unisef ayaa kusoo waramaysa in kala bar halka milyuun iyo toddobada boqol ee qof ee ay aafaysay dabaysha idaay ee koonfurta qaaradda afrika ay yihiin caruur tirada rasmiga ee dadka ku dhinta gobolka ayaa hadda cagacagaynaysa in ka badan toddoba boqol oo qof laakiin waxaa la filayaa in tirada intaasi ay kasii badato marka biyuhu ay yaro guraan oo la helo meydadka dadka biyaha ku haftay iyo kuwa weli la la-yahay wariyaha v o eda liisa shalin ayaa warbixintan kasoo dirtay geneva maxamed colaad ayaa noo soo jeedinaya xaaladda waddamada mosambik malaawi iyo zimbabwe ayaa weli khatar ku jirta kumanaan qof ayay daadad ku go'doomiyeen qaar badan oo ka mid ah ayaa saaran saqafyada kore ee guryaha iyo geeda dushood iyagoo sugaya in lasoo badbaadiyo sanduuqa badbaadada carruurta ee qaramada midoobey ayaa ku soo warramaya in boqolaal kun oo carruura ay duufaantan ka dhigtay kuwo ku nool xaalad daran waxay sheegtay in badankooda aysan haysan hoy caafimaad iyo biyo nadiifa si deg degna ay ugu baahan yihiin cunto iyo biyo nadiifa oo ay cabbaan afhayeen u hadlay yunisef oo la yidhaahdo christopher bolyeekh ayaa sheegay in carruurtu ay si gaara ugu nugul yihiin cudurrada faafa ee ka dhasha biyaha wasaqda ah iyo daadadka wuxuu yidhi haddii aysan helin biyo nadiifa iyo adeeg caafimaad carruurta waxay halis weyn ugu jiraan cudurro laga hortegi karo oo uu ku jiro shuban biyoodka tiifowga iyo daacuun caloolaha sidoo kale waxaa kordhaya tirada ay soo ridato nafaqadarrida hay-adda laanqayrta cas ee caalamiga ah ayaa iyana ku soo warramaysa in kiisa cudurka koleeraha ah laga helay oo la xaqiijiyey magaalada biyeera ee dalka mosambik oo ah xudunta dabayshan ku dhufatay gobolka lanqayrta cas waxay intaasi ku dartay inay jirto halis ah in xanuunada duumada iyo kuwo kale oo ka dhasha biyaha ay halkaa ka dilaacaan yunisefna waxay ku soo warramaysaa in iskuullo badan iyo cusbitaallo ay waxyeello ka soo gaartay daadadka iyo dabaysha haddana ay dad aad u badan u adeegsadaan hoywadareed arrintaa darteedna kumanaan carruura aysan awoodin inay iskuullada ku laabtaan waxay sheegtay hay-addu inay muhiim u tahay carruurta inay ku noqdaan fasalladooda sida ugu dhaqsiyaha badan saraakiisha ayaa intaasi ku dartay in carruur fara badani ay soo gaartay dhibaato dhinaca jirka ah iyo mid maskaxeed iskuulladuna ay yihiin meesha keliya ee ku soo celin karta dareenka carruurta mid caadiya
warbixintii waryaha v o eda liisa shlain maxamed colaad xasan ayaa noo soo koobayay
waa hagaag haatanna falastiinay wararkii iyo warbixinadii haddaan ka yaranasma heestii saxarla codkii baxsanaa fanaanka maxamed mooge waan soo socdaa kow dheh waxna waan sidaa laba dheh saxarlaaha fududaan samriya la weliga
heestaasi saxarla iyo codkii baxsanaa fanaanka allow naxariista ee maxamed boogaliibaan waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo maxamed colaal xasana inta aan dib dambe hawada ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo amaanaaba
waxaan saafir ku qorin hawsuu dhawaalayn kala saarun iyo been kala garo siriyo caad ayn salaad weligeed kala tahay sun iyo faral u ogow saxyooman u ogow saxyooman samtidiyo sanqatirasha talaada naftaayl sawaabayo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.